الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المقامة الثانية والعشرون الفراتية مقامة لبي اللباتنات ومقامة فرات لونس بينيو حكى وحا شيكي الحارث حارثك ابن همام إن همامها قال حارث وحيري رأيت وحان أركي في بعض الفترات waqtiyada shaqala'aanta ahaa shaqala'aanta aan ahaa qaarkeeda ilaas aweytu waay aweytu waxaan u dulmay fii bacdi alfataraati waqtiyada aan shaqala'aanta ahaa qaarkeeda ilaa siqyil furaati furaat dooxyadii uu waraabinayey fa laqiitu waxaan la kulmay bihaa siqyil furaat waxaan kula kulmay kutaaban kuwa wax qorayo kutaabtoo abraca ka fasaaxo badan min banilfuraat wiilashii benilfuraat la dhihi jiray ka fasaaxo badan waa cadabo ka macaan akhlaaqan xagga dabeecadana min almaa'i biyaha alfuraati ee macaan fa adaftu waan degay bihim ayagaan la degay litahadubihim liajli tahadubihim dabeeca wanaaggooda dartiisa ayaan ula degay laa lidahabihim lacagtooda darteed ulama aanan degin wa kaahartuhum waan badiyey liadabihim liajli adabihim adabkooda dartii ayaan u badiyey laa lima'aadibihim martiqaadkooda dartii uma aanan badinin fa jaalastu waan la fadhiistay minhum qoladaa ayaa la fadhiistay adraaba qacqac binu shawr xal ay la mid yihiin wa wasaltu waxaan la xidhiidhsaday bihim bisababihim qoladaa sababtooda ilal kawri ziyaadaan la xidhiidhsaday bacda alxawri nusqaan gadaasheed xataa innahum ayagu ashrakuunii waxay i wadaajiyeen filmartaci makaanu daaqiyo walmarbaci makaanu degitaanka wa axalluunii waxay i dejiyeen maxalal anmulati xibinka makaanu degiddii minal isbici farta uu ka degayo watakhaduunii waxay iga dhigteen min ibna unsihim wehelkooda wiilkiisii ayay iga dhigteen cinda alwilaayati madaxtinimada agteeda iyo walcasli madaxtinimada siibiddeeda agteeda wa khaasina sirihim sirtooda kii bakaarayay iga dhigeen filjiddi dhabta iyo walhasli ciyaarta faitafaqa waxaa iswaafaqay an nudibu in la isugu yeedhay fii bacdi alawqaati waqhtiyaalaha qaarkooda liistiqraa'i masaarici zurduqaat ee makaanu beenitaan makaa meelaha la beero beerahooda raaraacidooda fakhtaaruu waxay doorteen min aljawaari kuwa soconaya xaal uu ka mid yahay minaljawaari kuwa soconaya xaal ay ka mid tahay almunsha'aati ee shuraca loo sameeyey jaariyatan mid soconi jaariyada oo xaalikata shiyaati midibkeeda uu madow yahay taxsabuha aad u malayni jaamidatan mid taagan balxaal hiya iyaduu tamuru ay soconi marra saxaabi daruurta socodkeeda oo kale wa tansaabu ay siibmi filxabaabi mawjadaha dhexdooday ku siibmi kalxubaabi masxal ay la mid tahay uma dacownii waxay iigu yeedheen ilalmuraafaqati la saaxiibid ayay iigu yeedheen falabbaytu waan yeelay bilisaanilmuwaafaqati waafaqid carabkeedaan ku yeelay falammaa tawaraknaa markaan sinta dhignay cala almatiyati gaadiiddii addahmaayi ee madoobeed oo watabadannaa aan dhexgallay alweliyata tii ateecaysay almaashiyata soconaysay calalmaa'i biyaha dusheeda ku soconaysay alfaynaa waxaan ogaannay bihaa maashiyada inuu ku sugan yahay shaykhan oday odayga oo calayhi dushii ay ku sugan tahay saxqu sirbaalin khamiis dhammaaday iyo wasibun cimaamad baalin baaliyowday facaafat waxay nacday aljamaacatu jamaacadii waxay nacday maxdarahu imaatinkii wa cannafat waxay canaanatay manaxadkii axdarahu keenay wahammat waxay damacday biibraasihi ka tuuriddiisa min asafiinati doonnidiiba laga tuuro lowlaa maa shay hadduusan jirin haaba u noqday ilayha jamaacada u noqday min asakiinati xasillooni xaal uu yahay falamaa lamaxa markii uu milicsaday minnaa xagga naga istidqaala dillihi harkiisa cuslaysigii iyo wastibraada tallihi xagaayadiisa qabowsigeedii tacarada wuxuu u bambaxay lilmunaafahati wada sheekaysi fa summita waa la aamusiiyey waxamdala alluu ku mahadiyey bacda an catasa inta uu hindhisa kadib famaa shumita looma ducaynin fa akhrada wuu aamusay yanduru xaal uu eegayo fii maa shaygii aalat ay noqotay xaaluhu xaaladiisa ilayhi maaga wayantadir uu sugayo nusrata almabqiyi calayhi kan la dulmiyey gargaarkiisa uu sugayo wajullaa annaguna waxaan wareegnay naxnu annaga fii shujuunin sheekooyin oo min jiddi nab iyo wa majuunin ciyaara ilaa an ictarada inta uu ka soo banbaxay dikrulkitaabayni laba kitaab sheegidooda maqaamadani xaaras binu hamaam wuxuu doonayaa inuu kaga sheekeeyo iyagoo socoto ahoo doonni saaran ayay abuzayd la saaxiibeen abuzaydka ayay sixnu ula dhaqmeen markii hore ma ayan garanaynin mar dambe oo laba qoraal in la kala fadilo ay noqotay oo ayagii waxba ay kala fadili waayeen ayuu si fiican u kala fadili markaasay garteen abuzayd inuu yahay haddii ay garteen inay sabsabaanay dabcan wuu diiday waa ku caasigaroobay doonidiina waa ka booday uu isaga tagay mar dambe idiin imaan maayuu yidhi waka labada kitaab ee la kala fadilayana waxa weeyaan dowladda ninka xisaabiyaha u ah ee wax xisaabo iyo dowladda ninka karaaniga u ah ee wax u qoro labadaa nin midkee fiican sideedaba nin qoraalku qaabilsan yahay oo ciddii lala heshiinayo wara waraaqdii loo qoraya isagaa u qorayaa ciddii lala dagaalamayo waraaqdii loo qoraya isagaa u qorayaa ruuxii la dacweynaya isagaa waraaqda u qorayaa ruuxii la sii daaynaya waraaqda isagaa qoraya madaxweynaha afkiisuu ku hadli dowladda afkeedu ku hadli ninna xisaabiyo weeyaanoo dowladda dakhligeeda iyo kharajkeedu xisaaba labadaa qoraal midkee fiican labadaas yay kala fadili rabaan labadaasuu kolba mid fadlilayaa marka hore inshuhuu fadilaya iyo hal abuurka iyo qoraalka caadiga ah marka dambena xisaabtuu fadilaya xakaa waxaa sheekeeyey alxaariu xaari ayaa sheekeeyey xaaridkii ibnu hamaamin qaala wuxuu yidhi xaari aweytu waxaan u dunmay fii bacdi alfataraati fatra wakhtiga aan shaqada la haynin weeye fii bacdi alfataraati wakhtiyada shaqola'aanta aan ahaa qaarkeeda ayaa waxaan u dunmay ilaa siqyi lfuraati toga furaat webiga furaat meeluhu waraabinayay siqyi waa meeluhu ku daaco webiga ee dooxooyinku waraabiye beeraha ku habboon falaqiitu waxaan la kulmay bihaa siqyalfuraat waxaan kula kulmay kutaaban kuwa wax qora kutaabta oo abraaca ka fasaaxo badan min baniilfuraati afar wiiloo walaalo ahaayoo baniilfuraat la yidhahdo fasiix ahaa qoladaasi waa ka fasaaxo badan yihiin waa cadaba ka macaan akhlaaqan xagga dabeecadana waxay ka macaan yihiin min almaa'i biyaha alfuraati ee macaan fa adaftu waan degay bihim ayagaan la degay litahadubihim liajli tahadubihim dabeeca wanaaggooda dartiisaan ula degay laa lidahabihim dahabkooda dartii olama aanan degin lacag aad ka heshid olama aanan degine dabeeca wanaaggooda dartiisaan ula degay wa kaahartuhum waan badiyey liadabihim liajli adabihim adabkooda dartiisaan u badiyey laa lima'aadibihim martiqaadkooda dartii uma aanan badininoo cunto aad la cuntid ma aanan lahayn fa jaalastu waan fadhiistay minhum qoladaa ayaan la fadhiistay adraaba qaqac binu shawr ninkii la dhihi jiray xaal ay la mid yihiin qaqac binu shawr waa nin maal u ah dabeeca wanaagga iyo deris wanaagga oo ciddii deris la noqotaa mar kastuu ku soo baxo asigoo qoslayo weji furfuranoo wax siinaya ayuu ku soo baxayay qoladaasoo kaley ahaayeen qacqac binu shoor ayay la mid ahaayeen wa wasaltu waxaan helay oo la xidhiidhay bihim bisababihim sababkooda waxaan ku helay ilal kowri ziyaado ziyaadaan helay cilmi zaa'ida lacag zaa'ida ziyaadaan helay bacda alxawri nusqaan gadaasheeda markii hore naaqis baan ahaa laakiin ziyaadaan helay xataa inahum ayagu ashrakuunii waxay ila wadaajiyeen filmartaci makaanu daaqa iyo walmarbaci makaanu degitaanka guryaha iyo waxa la cunaya labadaba shariik bay igala dhigeenoo soo dhowow bay yidhaahdeen wa axalluunii waxay i dejiyeen maxalal anmulati xibinka anmulada waxaa la yidhahdaa farta xibinteedaas xibinkaas meesha uu farta kaga yaalloo kale ay iga dhigeen macnaha saaxiibkooda oo ka mida ayay iga dhigeen u jeedaa wa axalluunii waxay i dejiyeen maxalal anmulati xibinka makaankiisa oo kale fil isbici farta oga makaana watakhaduuni maxalal anmulati farta makaanu degitaankeeda fil isbici waxaan u jeedaa xibinka makaanu degitaankii fil isbici farta uu ka dego watakhaduunii waxay iga dhigteen ibna unsihim wehelkooda wiilkiisii bay iga dhigteen cinda alwilaayati madaxtinimada iyo walcasli siibidda yacnii marka la ladan yahay iyo marka dhibaato ay taalla labadaba walaal bay iga dhigteen wa khaasina sirihim sirtooda kii bakaarayay iga dhigteen filjiddi dhabta iyo walhasli ciyaarta haddii la ciyaaraya iyo hadday dhab tahayba wixii sir ahay ii dhiibteenoo nin sirta u hayay iga dhigteen way i aamineen fatafaqa waxaa iswaafaqay an udibuu in la isugu yeedhay fii bacdi alawqaati wakhtiyada qaarkooda waxaa la isugu yeedhay liistiqraa'i masaarici surdaaqaad surdaaqaad waa dhulbeereedka oo beerta ku fiican masaaricdiisina waa beerihiisa fii listiqraa'i masaarici surdaaqaati dhulbeereedka beerihiisa raacraacidooda meelaha beeraha ay ka baxaan aan soo marmarnayna keenaa la yidhi fakhtaaruu hee beeraha waxoogaa bay jiraanee doonni in la raaco furaadka la raac biyaha la raacay noqotee fakhtaaruu waxay doorteen minal jawaariyi kuwa soconaya xal ay ka mid tahay jawaaridii almunsha'aati shurca loo sameeyey waagii hore ilaa maraa loo taagi jiray shurcay ku socon jirtay ama almunsha'aati wadhow wakhti dhow la sameeyey jaariyatan mid soconi jaariyada oo xalikata shiyaati midabkeeda uu madow yahay daamur baa la mariyey taxsabuhaa aad u malayni jaamidatan wax taagan baad u malayni wahiya idina tamuru ay soconi marra saxaabi daruurta socodkeedoo kale wa tansaabu way siibmi filxabaabi hirka dhexdiisa ay ku siibmi iyo mawjadda biyaha kal xubaabi maska xaal ay la mid tahay siduu maska u siibmoo kale uma dacownii waxay iigu yeedheen ila almuraafaqati la saaxibidana keenay yidhahdeen raacniyahowni falabaytu waan ajiibo waan yeelay bilisaani almuwaafaqati waafaqid carabkeeda ayaan ku ajiibay falamaa tawaraknaa markaan sinta dhignay cala almadiyati gaadiiddii addahmaa'i ee madoobeed doonnidii buu u jeedaa markaan fullay oo sinta aan dhignay oo watabadannaa aan dhexgallay alwaliyata almaashiyata alwaliyata tii aadicaysa alweliyata wuxuu ka keenay weligii caadiga ahaa ninka yacni mutiica ahee wanaagsanee weliga ah hee weli waay waa la yaqaana ninkaa weliga ah yamshi calalmaa'i iddicaau waay waa la sheegtaa biyuhu ku kor socona hee bahashan weli waaye biyaha bay ku dul socotaa kulaha biyaha laqi maayaan taasaan dhexgallay waka wa tabadannaa aan dhexgallay alweliyata tii weliga ahayd yacni tii adeecaysa ninkii wadaay adeecaysa almaashiyata soconaysa calalmaa'i biyaha dushooda ku soconaysa markii aan dhexgallay alfaynaa waxaan ogaannay bihaa doonnidaa dhexdeeda inuu ku sugan yahay shaykhan oday odayga oo calayhi dushiisa ay ku sugan tahay saxqu sir baalin khamiis baaliyoobada dhammaaday khamiis dhammaaday iyo wasibun cimaamad oo baalin baaliyowday iidana fa caafat waxay nacday aljamaacatu maxdarahu war odaygan baas yaa meesha soo saaree sidan u liita dadkii waabaa waa xanaaqeenba war ma adaa keenay ninka waaba nagu xanaaqeen kulahaa ninkii meesha keenaa la canaantay maxaa odaygan noo soo saartay ninkan oo kale anagu ma rabna nin fiicanoo wanaagsan aan doonayna waxaan liita muxuu ahaa cayi bay kala dahleen hee odaygii wuxuu dabcay bal fasaxadiisa inuu wax ka tusiyo wuxuu yidhi aan sheekaysana war aamus baa layidhi adiga haadil waa hindhise alxamdu lilaahi buu yidhi yarxamuka laaba lama dhin waa laga aamusay ninkii waa yaabee dulankan muxuu ahaa maanta almaashiyata dahmaa alfayna bihaa shaykhan saxqasirbawasinbonbira facaafat waxay nacday aljamaacatu jamaacadii waxay nacday maxdarahu makaanu imaatinkiisii bay nacday wa cannafat waxay canaanatay man ruuxii axdarahu keenay canaanatay wahammat waxay damacday biibraasihi ka tuuriddiisa min asafiinati safiinada doonnidaba laga tuuro ka bax doonnida la yidhaahdo lowlaa maa shay hadduusan jirin haaban noqday ilayhaa jamaacada u noqday min asakiinati xasilooni xaal uu yahay jamaacadii baa isqabato bal iska daaha iska saarnaadee xeebta markaan ku dhownaan ku dhowaannaan tuuri doonnaaye hadda wuu dhimanaye nagadaasaanay ku tashadeen falamaa lamaxa markuu milicsaday minaa xagga naga markii uu ka milicsaday istidqaala dillihi harkiisa cuslaysiga ruuxa bini aadamka waxa la saaxiibsan waxa ugu fudud waa harka waayo harka wax culaysa ma keenayo ruuxa wadana culaysku keeni maayo ruuxii la saaxiibana culaysku keeni maayo hee ruuxa harkiisiba haddii culays loo arkay asagii daatadii maxaad u malayni min baabil owla harkan culays in loo arko waxaa keenayaa daatadiisaa la nacaya marka daatadiisii bay naceen buu u jeedaa falamaa lamaxa markii uu milicsaday minaa xagganaga markii uu ka milicsaday istidqaala dillihi harkiisa cuslaysigii iyo wastibraada dallihi xagaayadiisa qabowsigeeda yacni hadalladiisii bilowga ahaaba in la nacayoo sida xagaayo markaa kugu soo daato nairobi habeennimo adoo joogo lugahinayo xayaaghayo kugu soo daato kale ee aadnici qabowgeedoo kale sidaasoo kalea loo dhacay oo ninka ayaa naga aamusiiya wastibraada dallihi tixtiixiisa qabowsigiisii markuu arkay in la qabowsaday tacarada wuxuu u banbaxay lilmunaafahati wada sheekaysi bal nimayaho aan wada sheekaysanna oo xagee ka timaadee waxaanuu bilaabay fa summita waa la aamusiyey waxamdala alluu ku mahadiyey bacda an catasa markuu hindhisa kadib famaa shumita looma ducaynin yarxamuka laahuba lama dhihin faraha laga qaaday fa akhrada waa aamusay yaab buu la aamusay yanduru xaaluu eegayo fii maa wixii aalat ay noqotay xaaluhu xaaladiisa ileyhi maaga arrintiisa meeshay ku dambaysu la yaabay hor waxaad sheekh ahaan jirtay lagaa faa'iidaysan jiray maanta saan maa dhacday wayantadiru uu sugayo nusrata almabqiyi calayhi kan la dulmiyey gargaarkiisii ayuu sugayaa mime uma buqiya calayhi layansurannahu lahu aayad qur'aanima ku aragtee ruuxii mar dambe la dulmiyo aad gargaaru helayaa tii buu sugayaa kulaha wajulnaa annaguna waan wareegnay naxnu annaga fii fii shujuun shujuun jamcu shajan shajankana waxaa la yidhaahdaa togga weynee biyaha wado ee ila yaryaroo jeexjeexanoo kor biyaha yaryar ka keenayo kuwaasaa shajan la yidhaahdaa haddase wuxuu u jeedaa hadallada farqahoodii baan gallay fa qaala wajullaa waxaan dhexgallay naxnu annagu waxaan dhex wareegnay fii shujuunin sheekooyin oo min jiddin dhab iyo waa mujuunin hadal xumo ah mujuunka waxa weeye ruuxa aan xishoonine wax walba isaga hadlayo ilaa an ictarada inta uu soo bambaxay dukrul kitaabayni laba qoraal sheegitaankooda labada qoraal midkee fiican in la yidhaahdo iyo wa fadlihimaa fadligooda sheegiddooda sarrayntoodoo la sheegayo iyo wa tibyaani afdalihimaa kooda fadliga badan caddayntiisoo la sheegayo fa qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlayaa wuxuu yidhi inna katabata alinshaai hal abuurka qolada qorayo anbalu anbalulkutaabi kuwa wax qoro kuwa ugu sharaf badan weeye wamaala wuxuu u iishay maa'ilun mid iilanayana ilaa tafdiilil ilaa tafdiililxusaabi kuwa wax xisaabo fadlidii waxtadda waxaa kululaaday alxijaaju isxujayntii ayaa kululaatay wamtadda waxaa taagnay taagmay allijaaju murankii xataa idaa lam yabqa markuusan u hadhin liljidaali muranka matraxun makaanu tuurid walaa lilmiraa'i doodda masraxun makaanu foofid qaala shaykhu odaygii wuxuu yidhi laqad agtartum waad badiseen yaa qowmi qoladaydiyay allaqada hugunkaad badiseen wa ahartum waxaad kiciseen asawaaba sawaab iyo walqalada gef labadaba waa isku darteen wa inna jeliyata alxukmi xukunka caddaantiisa cindii agtayday ku sugan tahay ee fartaduu raadi noqda binaqdii kala baaridayda raadi ku noqda baaritaankayga raadi ku noqda walaa tastaftuu ha weydinina axaddan ruux bacdii gadaashayda ha weydinina iclamuu waxaad ogaataan meeshaasu ka bilaabe taasaa lagu sharfi doonaa fa qaala qaa'ilun mid hadlaya wuxuu yidhi inna katabata alinshaai hal abuurka kuwa qora yacnii waraaqaha dowladda u qaabilsan inay u qoraani anbalulkutaabi kuwa wax qoro kuwa ugu sharafta badan wey wa maala maa'ilun mid leexanayana wuxuu u leexday ilaa tafdiililxusaabi kuwa wax xisaabo fadlidooda waxtadda waxaa kululaaday alxijaaju isxujaynti daliilkeenhe wamtadda waxaa taagmeeyey allajaaju murankii ayaa taagmay xataa idaa lam yabqa markuusan hadhin liljidaali muranka matraxun meel lagu tuuro walaa lilmiraa'i doodda masraxun makaanu foofid qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi laqad agtartum waad badiseen yaa qowmi qoladaydiyay allaqata hugankaad badiseen hadalkii baad badiseen qaylidii wa ahartum waxaad kiciseen asawaaba sawaab iyo walqalada gef labadiiba waad kiciseen khalad iyo wanaagba waad isku darteen wa inna jeliyata alxukmi wainna wa inna jeliyata alxukmi xukumka caddaantiisa cindii agtayday ku sugnaatay ee fartaduu raadi noqda binaqdii soocitaankayga kala soocidayda raadi ku noqda nimanyaho anaa idin kala soociye walaa tastaftuu ha weydinina axaddan ruux bacdii gadaashay gadaashadeena cid danbe ha weydinina waayahay wey iclamuu waxaad ogaataan anna sinaacata alinshaai hal abuurka sancadiisa arfacu iidaa sarrays wa sinaacata alxisaabi xisaabta sancadeedana anfacu iidaa waxtar badan wa qalabaalmukaatabati qoritaanka qalinkiisa khaatibun mid wax doonaya weeye wa qalabaalmuxaasabati xisaabta qalinkeedana xaatibun mid qoryo guraya weeye wa asaatiira albalaaqati balaaqada sadaradeeda tunsakhu waa la qori litudrasa in la aqriyo wa dasaatiira alxusbaanaati xisaabaha dafaatirtooda tunsakhu waa la tiriyo wa tudrasu waa la baabi'ini wa xaqiibata alasraari sirta haa walmunshi'u kan hal abuurayo juhaynatu alakhbaari wararka kan ka warqaba wey wa xaqiibatu alasraari sirta boorsadeedii wey wa najiyulcudamaa'i dadka waaweyn ninka la sheekaysto wey wa kabiirunudamaa'i saaxiibada kan u weyn wey wa qalamuhu kaa qalamkii lisaanu dowlati dowladda carabkeedii weeye isagaa wax u qoraa wa faarisu jawlati dagaalka farasfulkiisi weeye wa luqmaanulxikmati xikmada luqmaankeedii weeye wa tarjumaanulhimati waxa la doonaya ka fasiraya wey wa huwa isagaa albashiiru kan bishaaraynaya wanadiiru digayaah wa shafiicu kan shafeeca qaadaya wa safiiru adeegaya wey bihi bisababihi kaa munshi'a sababkii ayaa tustakhlasu qalinka inshaha sababkiisa tustakhlasu la furtaa asayaasi ee qalcadaha lagu furtaa wa tumlaku waa la mulkiyaa annawaasiifoodaa lagu mulkiyaa wa yuqtaadu waa la hogaamiyaa alcaasi caasigaa la soo hogaamiyaa wayustadnaa waa la dhoweeyaa alqaasi kii fogaadaa la dhoweeyaa wa saaxibuhu inshaha ninka saaxiibka u ah beri'un wuxuu beri ka yahay mina tabicaati raacitaan loo raacdo aaminu mid badbaadsan weeye kayda sucaati kuwa wax isku dira khayaanadoodu aamin ka yahay wa muqaradun mid la ammaano weeye baynaaljamaacaati jamaacada dhexdeeda lagu ammaano hayru mucaradin mid loo bandhigaya heyrkii weeye linadbi ljimaacaati waraaqa kulmintood falama intahaa markuu ku dhammeeyey filfasli kala soocidda ilaa haadaalfasli xaddan markuu ku dhammeeyey laxada wuu milicsaday min lamaxaati lqowmi qoomka fiiradooda wuxuu ka milicsaday annahu odayga isdaraca inuu beertay xubban jaceyl iyo wabuqdan cara wa ardaa inuu raadigeliye bacdan qaar waaxfada uu ka cadhaysiiye bacdan qaarna uu ka cadhaysiiye fa caqaba wuxuu la cirbiyey kalaamahu hadalkii biahan qaala inuu yidhi iclamuu waxaad ogaataan anna sinaacata alinshaai hal abuurka sancadii oo ruuxaa inuu kaatib yahaye wax qorayo dowladda wax uu qorayay hal abuurayo sancadaasi arfacu iidaa sarreen badan idaa qiimo badan wa sinaacata alxisaabi xisaabtaa sancadeedana anfacu iidaa waxtar badan ilaa xoolo wixii soo gelaya wixii kalea la hubsanaya wa qalamalmukaatabati qoritaanka qalamkii ninkaa inshaha qoraya qalamkii khaatibun nin wax doonaya wey wax buu raadinaya waxaa hala keeno hebel ha la soo qabto ninkaa ha la xiro meel hebel ha lagu duulo meel hebel ha la cafiyo waxaasuu doonaya khaaib wey nin wax doonayo wey wa qalamalmuxaasabati xisaabta qalimkeedana xaaibu nin qoryo gurayo weeyaanoo waxa jira iyo waxaan jirinba wuu qorayaa sida ayuu ujeedaas sida nin qoryo gurayo qori fiican iyo qori xunba uu gurayo xisaab badan lacag badan iyo lacag yar tu xun iyo tu fiican mid jirtay midaan jirin waxo dhan uu qorayaa xaaib saasuu ujeeda waa saati oo wuxuu doonayaa ninka xisaabta qoraya inuu caayo wa asaatiira albalaaqati balaaqada sadaradeeda ee waxa la qorayo balaaqa lagu qoraa soo maaha balaaqada sadaradeeda tunsakhu waa la qoraa litudrasa in la akhristo hee kutubtan la qorayo dadka dambe inay akhristaana loogu talagalay wa dasaatiira alxusbaanaati xisaabta dafaatirteediina ee rajistaraheedina tunsakhu waa la tirtiraayo wa tudrasu waa la baabi'iyaa hee marka la qoro xisaabta laga dhamayso horaa laga tuura waa la gubi maxaa lagu fali dad dambe ha akhristaan iyo dan lagama le walmunshi'u ninka hal abuurayo juhaynatul akhbaari wararka ninka ka warqabo wey juhayna nin magiciisuu ahaa laba ninaa israacday mooryaanay ahaayeen ee labadii nin ee israacay ayaa nin wada dhacay markii ay dhacayeen nin bay u tageen ninkii yaa soo dhoweeyey nin socotuu ahaa cuntu u kariyeyoo waa soo dhoweeyey hee juhaynaa meel u yar baxay hadduu meel u baxay kii kale ayaa ninkii dile ninkii hoose karaad war ninka maxaa u dishay ninka na soo dhoweeye cuntada na siiye kow asaguu dile kii saaxiibka juhayna wax dili ninka hadduu dila waxoogaagii ay wateen iyo ninkii wuxuu watay isku darsaday oo iska tegey reerkii ku noqday ninkii walaashiisaa ooyni war ka bahayso war intee gale ninkii xuseynaa la yidhi xusein intee gale xusein intee galadii hadduu kan juhayna waa maqlaya isagaana dila xusein cinda aljuhaynata alkhabaru lyaqiina la yidhahda juhayna agtiisaa warka rasmiga uu ku sugay ninka meeshu ku dambeeyey ninkaasaa yaqaan juhaynatu lakhbaar meeshaasay ka timid yacni cinda aljuhaynata alkhabaru lyaqiin waa mael mahmah wey hebelaa warka og marka la laayo cindal juhaynata khabaru yaqiinaad leedahay wa juhaynatu lakhbaari wararka ninka og weeye wa xaqibatul asraari sirta boorsadeedii weeye ilaa dowladda waxa ay qori iyo waxa soo waxa la qorayo waxa la doonaya kulli asagaa qorayaa sirtii oo idil asagaa haya wa najiyul cudamaa'i dadka waaweyn ninka la sheekaysto weye madaxweyne hataa asaga wax ka qoraa moogtahay wa kabiiru nudamaa'i saaxiibada ninka u weyne ay ka dambeeyaan weeye wa qalamuhu ninkaa munshi ah qalankii qalimkii lisaanu dowlati dowladda carabkeedi wey carabka dowladdu ku hadlaya wa faarisuljawlati wareegga dagaalku u jeedaa farasfuulkeedii wey haddii la dagaalamaya isagaa wax qoraya wa luqmaanulxikmati xikmada luqmaankeedii wey ee luqmaanulxikmaha waa kii suuradda ilaahi ku sheegay luqmaankaas siduu xakiim u ahayo xakiim u yahay ninkaani wa tarjumaani alhimmati waxa loo qastaya waxa la doonaya ninka fasiraya wey talow beri xaggee lagu duulayaa dowladda maxay maagantahay isagaa qoraya wa huwa asagaa albashiiru kan bishaaraynaya nabadgelyo weeyaan la istaabanin hebel waa la cafiyey bishaaradaa asagaa qoraya wanadiiru kan digaya hebel hala soo xiro hebel hala dilo waxaan isagaa qoraya washafiicu kan erga qaadaya weeye wasafiiru kan adeegaya la dirsanaya asaga weeye bihi bisababihi asagaa sababtii ayaa tustakhlasu la furtaa asayaasi qalcadaha hee cadowga waraaqa loo qori waxaa le ciidan intaasaan idinku soo duulinayna haddaydan meesha ka bixin waa cararayaan qalcihii qalinkiyaa lagu furtay wa tumlaku waa la mulkina annawaasiifoodana asagaa lagu mulkiyaa wa yuqtaadu waa la hogaaminaya alcaasi ninkii caasiga asagaa lagu soo qabtaa wa yustadnaa waa la dhoweynaya alqaasi kii fogaada lagu soo dhoweyni wa saaxibuhu ninka munshi ah saaxiibkii beri'un mid ka fog weeye min ataabicaati raacid loo raacduu ka fog yahay xoolaad dhacda iyo wax baad qarsatay ma jirto ninkan waraaqiga qalin keliyuu haya xoolaba mahaye maxaa xaggeeba wax looga raacani ninkanse xisaabta qoraya waa la qabsanaya asagu xisaabaad isdaba maraysaa laleeyahay intaa soo mel ee boqol milyanaad muxuu ahaa ka xadalaleeyahay maxay ahayd waxbarashadaad ka xadalalaya waa yahay aaminun wuxuu aamin yahay wasaaxibuhu beri'un wuxuu beri ka yahay min atabicaati raacid la raaco aaminun wuxuu aamin ka yahay kayda sucaati kuwa shaqeeya khayaanadooda yacni sucaad waxaa weye nimanka zekada soo ururiyo nimankaa waxoogaagii ay xadeen ay qarsadeen xaasibkaa loo haystaa hadduusan xisaab ku soo saarin waxaa leeyahy ree hebel intaasaa laga soo qaaday awey waxbaa ka maqan adigaa qarsaday miya asagaa la qabsanaya kanse munshi ah ah zake la soo qaaday iyo wax la xaday iyo howl u taalla maaha madaxweynahaad wax ka xaday iyo raciyadaad wax ka xaday midna la dhihi maayo okay aaminunkaida sucaati muqaradun mid la ammaanayo weeye bayna aljamaacaati jimka waa fadxisan yahay kan hore bayna aljamaacaati jamaacooyinka dhexdooda lagu ammaanay ninkaa nin fiican weeye qoraalkiisa wax buu yaqaan hayra mucaradin mid loo bandhigayo keyrkii weeye linadmi ljimaacaat jimaacaat waxaa la yidhahdaa waraaqaha faraha badan ee la ururinayo war waraaqa badan isu keena ururi la dhihi maayo isagu ninkan muxaasibka ee wax xisaabayo he waxaa leeyahy gobol hebel intaasoo diiwaana laga soo gudbiye keen he wax ka qor gobol hebelna intaasaa laga waraaqo leyla wanahaara waraaquu jamcinayaa hee kan waraaqa inuu jamciyo lagama rabo hayru mucaradin mid loo bandhigay keyrkii weeye linadmi ljimaacaati waraaqooyin kulmintooda falama intahaa markuu ku dhammeeyey fi lfasli wax caddaynta markuu ku dhammeeyey ilaa haada alfasli xaddan markuu ku soo dhammeeyey ee munshigii u ammaanay ninkii ahaa xaasibkana uus caayey laxada wuxuu ka milicsaday min lamaxaatiljama qowmi qolada eegidooda wuxuu ka gartay uu ka milicsaday annahu odaygani isdaraca inuu beertay xubban jeceel iyo wabuqdan caro hee qoladii u ammaanayna waa jecel yihiina waa jeclaadeen qoladii xisaabtuu caayeyna waa u caroodeen tanuu gartay wa ardaa inuu raadigeliyu gartay bacdan qaar wa axfada uu ka caraysiiyey bacdan qaarna uu ka caraysiiyey fa caqaba wuxuu la cerbiyey inshihii buu rabaa hadda inuu caayo xisaabta ammaano oo cagsi uu u wado fa caqaba wuxuu la cerbiyey kalaamahu hadalkii bian qaala inuu yidhi ilaa anna sinaacata alxisaabi xisaabta sancadeeda mawduucatun waxaa lagu dejiyey cala taxqiiqi wax la hubo kulaha wa sinaacata alinshaai hal abuur sancadiisana mabniyatun waxaa lagu dhisay cala talfiiqi isu guritaan baatil iyo sidqi la isu guray wa qalamalxaasibi kan wax xisaabaya qalamkii daabidun mid wax koobaya wey lacagtiyo idil isagaa koobayoo haya wa qalamalmunshi'i kan hal abuuraya qalamkii khaabitun mid habagsanaya wey xaq iyo baatilba labada waa qoraya wa bayna itaawati tawdiifi almucaamalaati shaqooyinka shaqogelinteeda mishaarkeeda iyo wa tilaawati tawaamiiri sajillaati kutubta waaweyn waraaqahooda akhrintooda dhexdooda ayuu ku sugnaaday bownun kala fogaan bownka oo laa yudrikuhu uusan gaari karin qiyaasun qiyaas walaa yactawiruhu isu dabamaraynin iltibaasun dhehgalan id cilla alitaawatu mishaar bixinta tamla'u waxay buuxini alakyaasa jeebabkay buuxini watilaawata wa tilaawatu wax akhrintana tufariqu waxay marini alra'sa madaxabay kaa marini wa kharaaju alawaariji ee beeraha waxyaabaha ka soo baxa ilaalintooda khawaarij waa wixii la bixinayo wa kharaaju alawaariji dhulbeereedka waxyaabihii ka baxayey yuqnii wuxuu kaafini annaadira ninka ilaalinayo wastikhraaju lmadaariji waraaqaha wax ka soo saaridoodana yucanii wuxuu dhibi annaadira kan eegayo uma ina alxasabata kuwa wax xisaabaya xafadatlamwaali maalka kuwa xifdiyo wey wa xamalatulafqaali culaysyada kuwa xambaarsan wey wanaqalatu kuwa wax soo raray alahbaatu la hubo wey wasafaratu kuwa la adeegsaday ahiqaatu lagu kalsoon yahay wey wa aclaamulinsaafi garsoorka calamkiisii weeye iyo walintisaafi waxqaadashada calamkeedii wa shuhuudu markhaati weeye almaqaanicu lagu qancayo fi likhtilaafi iskhilaafka dhexdii wa minhum waxaa ka mid a qolada muxaasibiinta waxaa ka mid ah almustawfi ninka mustawfi la yidhaahdo alladii mustawfigii huwa asaga waa yadu suldaani suldaanka gacantiisii ahay wa qudbu diiwaani diiwaanka meeshuu ra'iiskiisa ahaa meeshuu ku wareegayay wa qistaasul acmaal ee camallada miisaankeedii ahaa walmuhayminu kii maamulayay ahaa cala alcummaali shaqaalaha maamulayay wa ilayhi xaggiisa ayuu u ahaaday alma'aabu noqodka fi silmi heshiiska iyo walharji dagaalka wa calayhi korkii ayuu ahaaday almadaaru wareegga fi dakli waxa soo gelaya iyo walkharji waxa baxayo wa bihi bisababihi ayuu ku sugnaaday manaatu duri dhibka makaanu xiritaankiisa iyo wanafci waxtarka makaanu xidhitaankii wa fii yadihi gacantiisa ayay ku sugnaatay ribaadulicdaa'i wax siismada xarigeedii iyo walmanci waxdiidada xarigeedi walowlaa qalamulxusaabi kuwa wax qalamulxusaabi kuwa wax xisaabo qalamkooda hadduusan jirin la owdat way halaagsami lahee hamaratu liktisaabi shaqaysiga midhihiisaaba halaagsami lahaa wala tasala wuxuu la xidhiiri lahaa adtaqaabunu isdhacana ilaa yowmi lxisaabi qiyaamuu la xidhiirsan lahaa wala kaana wuxuu ahaan lahaa nidaamulmucaamalaati shaqada nidaamkeeda xariggeeda wuxuu ahaan lahaa maxluula mid la furfuray wajurxu dulaamaati dulmiga dhaawiciisa wuxuu ahaan lahaa matluula mid hadur laga dhigay wajiidu tanaafusi tanaasufi garsoorka luquntiisa waxay ahaan lahayd maqluula mid la xihay wa sayfu tadaalumi dulmiga sayftiisa waxay ahaan lahayd masluula mid la siibay calaa anna yaraaca alinshaai maca anna yaraaca alinshaai hal abuurka qalimkiisa mutaqawilun mid been abuuranayo wey been waxaan ahayn ma qoro wa yaraaca alxisaabi xisaabta qalinkeedana muta'awilun mid wax caddaynaya wey walmuxaasibu ninka wax xisaabaya munaaqishun mid wax hubsanaya wey walmunshiu walmunshi'u kan hal abuurayana abuu baraaqish isbebeddelidda aabbaheedii weeye welikilayhimaa labada qalin mid walba ayuu u sugnaadee xumatun qaniiniyo xiina wakhtigii yurqaa la korsiinayo ilaa an yulqaa inta laga tuuray wa yurqaa laga tufo wa icnaatun dhib ayaa u sugan fii maa shayga yunshaa la qorayo xataa yuqshaa ilaa laga daboolo wayurtashaa wayurshaa laga laaloosho ila aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati wa qaliilu maa hum kulah mu'miniinta mooye bian qaala uma facaqaba wuxuu la cirbiyey kalaamahu hadalkiisa bian qaala inuu yidhi ilaa anna sinaacata alxisaabi xisaabtaa sancadeeda mowduucatun waxaa lagu dejiyey cala taxqiiqi wax la hubo ayaa lagu dejiyey iyo xaqiiqo wa sinaacata alinshaai hal abuurka sancadiisana mabniyatun waa la dhisay cala atalfiiqi isu soo guritaan kelimo kelimo u keen meel kale ka keen wa qalamal xaasibi kan xisaabaya qalamkii daabidun mid wax koobayo wax hubsanaya wey wa qalamal munshi kan hal abuuraya qalamkii khaabitun mid habagsanaya weeyaanoo wax jira iyo waxaan jirinba qorayo wa bayna itaawati tawdiifi almucaamalaati shaqooyinka shaqogelintooda mishaarkeeda iyo wa tilaawati tawaamiiri sajillaati kutubada waaweyn waraaqahooda akhrintooda dhexdooda ayuu ku sugnaaday bownun kala fogaansho bownka oo laa yudrikuhu uusan gaari karin qiyaasun qiyaas uusan gaaraynin walaa yactawiluhu uusan isu dabamaraynin iltibaasun dhehgalan nin walba waa garanaya id cilladu waxay tahay id cille alitaawatu mishaarbixintu tamla'u waxay buuxini al akyaasa jeebkay buuxini waltilaawatu wax aqrintana tufariqu waxay waxay mariniyo eberka dhigi arra'sa madaxay marini wa kharaaju alawaariji dhulbeereedka waxyaabaha ka soo baxaa yuqnii wuxuu kaafini annaadira kii ilaalinayay waistikhraaju almadaariji waraaqaha wax ka soo saaridooda kitaabkan masale ka soo saaraa lagu yidhi ka soo saaridooda yucanii wuxuu dhibi annaadira kii kii eegayey uma ina alxasabata kuwa wax xisaaba xafadatlamwaali xoolaha kuwa ilaaliya wey wa xamalatu lahqaali culaysyada dowladoo idil kuwa xambaarsan weeye wanaqalatu kuwa wax raro weeye alahbaatu ee la hubo waxay sheegaanba waa lagu kalsoon yahay wasafaratu kuwa la dirsado weeye athiqaatu ee lagu kalsoon yahay waa aclaamul'insaafi garsoorka calaamadiisii weeye ama calamkii buurtiisii iyo walintisaafi garsoorsashada yacni wax qaadashada insaaf waxaa weeyaan shayga oo xaqiisii aad siini ruuxa oo xaqiisii aad siini intisaafna xaqaadii aad ka qaadani labadaba garsoorka ah calaamay u yihiin washuhuudu markhaati weeye almaqaanicu lagu qancayo filikhtilaafi iskhilaafka dhexdiisa lagu qancayo wa minhum waxaa ka mid ah almustawfi mustawfiga waa ninka si gaar ahaanayd madaxweynaha u qaabilsan ee xisaabta u qaabilsan wa minhum waxaa ka mid ah almustawfi ninka mustawfi ah alladii mustawfigi huwa asaga waa yadu suldaani suldaanka gacantiisii ah wa qudbu diiwaani diiwaanka makaan wareegiisi ah sayidkiisii ah wa qistaasul acmaali camallada miisaankeedii ah walmuhayminu kan maamulaya ah calal cummaali shaqaalahoo idil ra-iisul wasaare hataa asagaa maamula calal cummaali shaqaalahoo idil maamulayay wa ilaahi xaggiisa uu ahaa alma'aabu noqodka fi silmi heshiiska iyo walharji dagaalka labadaba asagaa loo noqonayay wa calayhi dushii ayuu ahaaday almadaaru makaanu wareeg fidakhli waxaa soo gelaya dowladda iyo walkharji waxa baxaya webihii asaga ayuu ku xidhnaaday manaatu duri durka makaanu xiritaankiisa iyo wanafci waxtarka makaanu xidhitaankii wa fii yaddihi gacantiisa ay ku sugan tahay ribaatu licdaa'i waxsiismada xariggeedii iyo walmanci diiddada xariggeedii walowlaa qalamulxusaabi kuwa wax xisaabo qalamkooda hadduusan jirin la owdat way halaagsami lahayd hamaratuliktisaabi shaqaysiga midhihiisii baa halaagsami lahaa hee haddaadan xisaabtamaynin wixii asoo dhay aad iska baabi'iso khalaas waaye shilinkuumaha soo haray wala tasala wuxuu la xidhiiri lahaa ataqabunu isdhaca iyo iskhayaanida ilaa yowmilxisaabi maalinka xisaabo ayuu la xidhiiri lahaa oo bini aadamka inay isdhacaana wuxuu ruuxa kaa dhacena war kama haysin wala kaana wuxuu ahaan lahaa nidaamu lmucaamalaati mucaamalaadka iyo wada shaqaysiga liilankii iyo xariggiisa wuxuu ahaan lahaa maxluulan mid la furay wada shaqaysi bay lama heleen wa jurxu dulaamaati dulmiga dhaawacyadiisa waxay ahaan lahaayeen matluulan mid la hadur yeelan la isu qabsanin wajiidu tanaasufi garsoorka luquntiisa waxay ahaan lahayd maqluula mid la xihay wa sayfu tadaalumi dulmiga sayftiisa waxay ahaan lahayd masluula mid la siibay calaa anna yaraaca alinshaai hal abuurka qalimkii mutaqawinun mid been abuuranaya way ku laha waxa uu qorayo dhan waa been ay u badan yihiin mutaqawin wa yaraaca alxisaabi xisaabta qalinkeedana muta'awilu mid wax caddayna weeyaayo dhabtu ka hadlaya mid wax caddaynaya wey walmuxaasibu ninka wax xisaabaya munaaqishun mid wax hubsanaya weeye waxa uu xisaabaya wuu hubsaday shilin walba meeshuu ku baxay meeshuu ka soo galay dhag waa hubsanaya munaaqish naqshiga waa annagii soo sheegnay qodax qodaxdoo lasoo bixiyaa la dhihi jiray asalka walmunshi'u ninka hal abuurayo abubaraaqish abubaraaqish waxaa la dhihi jiray shimbir midib midib isu yeelo oo midib ahaan isbebedelo marka abubaraaqish nin isbebedelo waayo kulahaa ninka munshiga oo kolba maalinba nooc buu kugu imaani welikilayhima hee labadan nin ee labadan qalin ku wada shaqaynayo labadan nin ee labadan qalin ku wada shaqaynayo labadaba kulaha rag madaxa waaye moogtahay ma sahlana qolo walba dhibkeeda ay leedahay oo derajadan ay haystaan ciddii ka hoosaysa waa dhibayaan ilaa laga tuuro kulaha derajadaasi derajada markii laga tuuray kula silmaan markaasay dad kuma noqonayaan ama inta loo tago la laaluusho la yidhahdo niyow haddii inaa wax ii qortaan doonaya see kuugu qora inta waxoogaa aan qaaday adig waka markaasuu si fiican kuu wanaajinaa kulaha ku walba waa kula xisaabtamayaa xoolahaadi xoola aan ahayn iskaa wuxuu qabsaa loo soo diray moogtahay xoolo aadan lahayn kugu qoraa wuxuu leeyahay intaasaa kugu waajibta keen adiga intaa waxoogaa asaga haddaad u dhiibtana wuxuu leeyahay shan neef uu leeyahay ninka wax laga qaadaa ma leh waa iska dhaafaya waka ilaa laga laaluusho waxaasuu soo wadaa walikilayhimaa labadooda mid kasta ayuu u sugnaaday xumatun xumada waxaa la yidhaahdaa hangaralahi wax la midka duritaanka uu ruuxa duro xumatun xanuun ayaa u sugnaaday dadka ay xanuunjinayaan xiina waktigii yurqaa meel la saaro oo madax laga dhigo ilaa an yulqaa inta laga soo tuuro meeshaasoo wa yulqaa laga tufo oo dadka ay lamid noqdaan wa icnaatun dhib ayay leeyihiinoo dadka ay dhibayaan fii maa shay ay ku dhibayaan yunshaa la qorayo wax la qorayay dadka ku dhibayaa xisaab iyo hal abuur midku doona ha noqdo xataa yuqshaa ilaa laga daboolo wa yurshaa laga laaloosho inta loo tago waxoogaa loo dhiibo markaasay ficnaanayaan ila aladiina qoladii mooye aamanuu mu'miniinta ahaye wacamiluu saalixaati camal wanaagsan samaynayey kuwaasaan laaloosh u baahnayn wa qaliilun maa kuba aad u yar weeye hum qoladaasina mu'miniintana waa yar yihiin hadde ma badna qaala alxaaris binu hamaam wuxuu yidhi falamaa amtaca markuu alaab siiyey mataac siiyey alasbaca maqalladii markuu ku mataac siiyey bimaa shay raaqa cajabgeliyo waraaca argagixiyey istasabnaahu istansabnaahu waa ka nasab dalabnay ninoo qola maa tahay baan nidhi adigu yaa tahe qoladeed u dhalad soomaali maa tahay mise reero kale fastaraaba waaba shakiyey odaygii waabaa wuxuu diiday alintisaaba inuu nasab sheegto ugu diiday olayda ma yihiin buu yidhi walow wajada hadduu heli lahaa mansaaban meel lagu siibtana lansaaba wuu siiban lahaa fa xasaltu waxaa igu xasi waxaan xasishaday min labsihi wax isku qasidiisa darteeda waxaan xasishaday calaa gumatin murug ayaan xasishaday xataa dakartu ilaa aan xusuustay bacda ummatin wakhti gadaashii faqultu waxaan idhi waladii macbuud ayaan ku dhaartay sakhara sahlay alfalaka falagii addawaara wareegga badnaa iyo walfulka doonnidii asayaara socodka badnay allihii sahlan ku dhaartay innii aniga la ajidu waxaan helayaa riixa abizaydin abizayd urtiisiyaan helayaa nabiyullaahi yacquubo khamiis loo keenay ahaan waay riixu abizaydaan helayaa kulaha wa in kuntu anba ahaado achadu mid og mid ogaa hu abuzayd ku ogaa daa ruwaa'in arag wanaag iyo wa eydin xoog fatabasaba wuu muusooday daaxikan xaal uu yahay mid qoslaya min qowli hadalkayga ka qoslayo wa qaala wuxuu yidhi ana aniga huwa abuzayd baan ahay cala istixaalati xaali maca istixaalati xaali xaaladayda isbedelideeda maceeda lala qabo iyo waxawli xooggayga isbedelidiisii lala qabo fa qultu waxaan idhi liasxaabii asxaabtayda waxaan ku idhi haadaa kan alladii kii weeye laa yufraa aan la jeexi karin fari fariyuhu jeexiddiisa oo kale walaa yubaaraa aan lala tartami karin cabqariyuhu wanaaggiisa aan lala tartami karin fa khadabuu waxay ka weydiisteen sida gabdhaha loo weydiistoo kale waxay u weydiisteen minhu odaygii waxay weydiisteen alwudda kalgaceel war odayahu aan iscafinno najeclow aan saaxiibno saanay weydiisteen wa badeluu waxay bixiyeen lahu odaygii waxay siiyeen alwujda wixii ay hayeen safaraa lagu jiraa moogtahay waxoogaagii sahayda loogu tala gabdha adiga naga qabo intaan faraqiba wuxuu nacay canilulfati la saaxiibidii wuu nacay walam yarqab ma jeclaanin fi tuxfati hadiyadiina ma jeclaanin anaga tag yidhah hadiyadiinana ma rabe wa qaala wuxuu yidhi amaa bacda an saxaqtum intaad liiddeen kadib xaqii xaqayga aad liiddeen kadib liajli saxqii baaliyowgayga dharkayga baaliga aad dartiisana aad u liideen kadib oo wa kasaftum aad madoobayseen baali qalbigayga aad madoobayseen liikhlaaqi sirbaali khamiiskayga baaliyowgiisa darteeda aad u madoobayseen famaa araakum idinku fiirin maayo ilaa bilcayni il umbaan idinku fiirini asakhiinati ee kulul cilcaraysan aan idinku fiirnaa kulaha idinla saaxiibi maayo walaa lakum idinma sugna minii xaggayga idinkalama sugna ilaa suxbatu safiinati doonida dhexdeeda inaan ku saaxiibno mooye uma anshada waa gabi qaala alxaaris ibnu hamaam wuxuu yidhi falamaa amtaca markuu mataac siiyey alaabta ee guriga la dhigtaa mataac la yidhaahdaa yacni dhegihii mataac fiicanuu ka buuxiye kulahaa fasaaxo iyo cilmi iyo wuxuu ka buuxiyey alaab falamaa amtaca markuu u raaxeeyey ee alaab siiyey alasbaaca maqalladii bimaa shay uu ku mataac siiyey raaqa yaabgeliyo waraaca argagixiyo istansabnaahu waa ka nasab weydiinay fastaraaba wuu shakiyey war nimankaa nasabkaada ku weydiinaya doonta may kaa tuurabaan wa abaa wuxuu diiday alintisaaba nasab sheekasha wuu diiday walow wajada hadduu heli lahaa mansaaban munsaaban makaanu siibad hadduu meelu ku siibto hadduu heli lahaa ilaa badda bartankeeda lagu jiraa meel laga degan lama hayo hadduu heli lahaa lansaaba wuu siiban lahaa fa xasabtu waxaan xasishaday min labsihi isku qasidiisa darteeda calaa gummatin ciriiri iyo murug war duqaan sheekhba weeye inuu noo sheegaa fiicnaan lahayd waxaan murugaaba igu xasishay xataa dakartu ilaa aan xusuustay bacda ummatin wakhti gadaashiisaan xusuustay war waxaan abuu zayd amuu yahay fa qultu waxaan idhi waladii macbuud ayaan ku dhaartay sakhara sahlay alfalaka falaga qoraxda iyo dayaxi ee ay ku socdaan addawaara ee wareega badan iyo walfulka doonida asayaara socodka badan allihii sahlaan ku dhaartaye inii aniga la ajidu waxaan heli riixa abii zaydin abii zayd urtiisii baan heli abiizaydaa iisoo urihay wain kuntu aaban ahaado hee dhallinyarnimaan ku ogaayo odaygaan muxuu ahaa baaliyoobay wain kuntu aanba ahaado axadu mid ogaaho abuu zayd daawur waa in arag wanaag nin arag wanaagsan oo dhallinyaro ahaa iyo waaydin xoog nin xoog badanna wuu ahaa fa tabasama wuu muusooday daaxikan xaaluu yahay mid qoslaya min qowli hadalkayga dartii ka qoslayo wa qaala wuxuuna yidhi ana aniga huwa abuu zayd baan ahay cala istixaalati xaali xaaladayda isbedelideeda maceeda lala qabo iyo waxawli xoogayga isbedelidiis maciisa lala qabo qoladii baan u sheegahe ilaa ayagu ma yaqaanaane anuu sheekh i yahay yaqaane faqultu waxaan ku idhi liasxaabi asxaabtayda waxaan ku idhi haadaa kani alladii kii weeye laa yufraa aan la jeexi karin fariyuhu jeexidiisa oo kale haragga marka la jeexayo dadku jeexidda waa kala yaqaanaan runaa wuu ku gargiririyahay jeexidda kabaa laga samayn jiray mugta haragga si fiican ruux u jeexi karo iyo abuu zayd meeshuu jeexo siduu wax u jeexo cid u jeexi karta lama arko yacni balaaqada iyo fasaaxada siduu u sheego cid u sheegi karta lama arko sidaasaan u sheega u jeedaa haadaa kani alladii kii weeye laa yufraa aan la jeexi karin fariyuhu jeexidiisaoo kale fariyahu walaa yubaaraa aan lala tartami karin cabqariyahu wanaaggiisana aan lagula tartami karin fa khatabuu way weydiisteen minhu odayga waxay weydiisteen alwudda kalgaceel aan saaxiibna ay yidhahdeen yahuun wa badaluu waxay siiyeen lahu odayga waxay u dhiibeen alwujda wixii xaadirka ahayee la heli karin fa raqiba wuxuu nacay canilulfati la saaxiibidii wuu nacay walam yarqab ma jeclaanin fi tuxfati hadiyadiina ma jeclaanin wa qaala wuxuuna yidhi amaa amaa bacda an saxaqtum inta aad liiddeen kadib xaqii xaqayga aad liiddeen liajli saxqii dharkayga baaliyoobidiisa darteedana aad u liiddeen dhar xunaad qabtaabaad igu tidhaahdeen oo wa kasaftum aad madoobayseen baali qalbigayga liikhlaaqi sirbaali khamiiskayga baaliyowgiisa dartiisana aad u madoobayseen fama araakum idinku fiirin maayo ilaa bilcayni il mooye assakhiinati ee kululoo cadhaysan mooye wax kale idinku fiirin maayo intaan doonida wada saara aan caro baan idinku fiirin walaa lakum idinma sugna minii xaggayga idinkagama sugna ilaa suxbatu safiinati idaafadii bimacnaa fiida ahayd wey yaa saaxiibiyey sijniyadoo kale ilaa suxbatu safiinati doonida dhexdeeda saaxiibidda aan ku saaxiibayna mooye uma anshada uu gabi ismacuu khaya wasiyatan min naasixin maa shaaba maxdan nusxi minhu bigishihi laa tacjalan binasiixatin laa tacjalan biqadiyatin mabtuutatin fii madxi man lam tabluhu ow khadshihi waqifi qadiyata fiihi xataa waxaasu daldalaad uga baydheer weeye ismac maqal ukhaya ukhayi ukhayu ukhaya saddexdaba way suuroobi karta ismac maqal akhunaa la tasqiiriye ukhayun buu noqday ukhayun buu noqday waawdiga yaa loo bido la isku qab ukhayu yaa ulmutakalimu idaafehe ukhayi alif u bedel ukhayaa dami haddaad doonto oo dhan bannaan ismac maqal ukhayi yaa ukhayi walaalyara weegiyo wasiyatan dardaaran maqal dardaaranka oo min naasixin mid naseexaynaya xaggii ka ahaatay naasixa oo maashaaba aan ku khaldin oon ku darin maxdan nusxi naseexada teeda bere xala oo minhu xaggiisa ka ahaatay biqishihi qishkiisa aan ku darin naseexa maxdi oo qish uusan ku jirin iga dhegayso weeye nin yahuni ismac maqal ukhayi walaalyara weegiyow wasiyatan dardaaran maqal dardaaranka oo min naasixin mid naseexaynaya xaggii ka ahaaday naasixa oo maashaaba aan ku qasin maxdan nusxi naseexada teedii beri xala ayd minhu naasixa xaggiisa xaal ay ka ahaatay biqishihi qishiisa aan ku qasin laa tacjalan waata naseexadii laa tacjalan ha ku degdegin biqadiyatin arrin ha ku degdegin weliga arrinka oo mabtuutatin la goynayo la xukminayo fii madxi man ruux ammaantiisana lagu goynayo lagu xukminayo lam tabluhu adigu adan imtixaanin aw khadshiya ama ceebayntiisa lagu xukminayo waqif istaag alqadiyata arrinta waxaad ka istaagtaa fiihi dhexdiisa ka istaag xataa tajtaliya ilaa aad muujisato wasfayhi labadiisa tilmaam ilaa aad muujisato fii xaalay ridaahu raadinimadiisa xaaladiisa iyo wabadshihi cadhadiisa xaaladii wawayabiina uu caddaado khullabu barqihi hilaaciisii been sheegay min sidqihi kii runta sheegay uu ka caddaado lishaa'imiina kuwa udurasayana uu u caddaado wa wabluhu roobkiisii weynaayee shubmayay ilaa uu caddaado min tashihi tixtiixiisa uu ka caddaado fa hunaaka markaa meeshaasi in tara haddii aad aragto maa shay yashiin wax ceebaynaya fawaarihii astur karaman liajli karamin sharf aad sharfi darteeda u astur adi aad shar issharfi wa in tara haddii aad aragto maa shay yaziinu wax ceebaynayana faafshih maa shay yaziinu qurxinayana faafshihi markaa faafi ninka waa fiican yaha nin wanaagsan saas sheeg waman istaxaqa ninka mutaa al irtiqaa'a in meel sare la saaro faraqihii saar ninkii sharaf le sharaftiisi sheeg waman istaxada ninkii dhicitaan mutaana fa xuddahu ku rid fii xashihi musqushiisa ku dhex rid waclam waxaad ogaataa bianna tibra dahabka fii cirqi hara khaafin mid qarsoon weeye fii cirqi hara carrada bartankeedu ku qarsoon yahay ilaa an yustasaara inta laga soo faago binafshihi faagiddiisa lagu soo saaro wa fadiilatu diinaari diinaarka sharaftiisa yadharu wuu muuqani siruhaa sirteeda way muuqani min xakihi xoqiddiisa xaggeeday ka muuqani laa min malaaxati naqshihi xadhadhiisa quruxdeeda xaggeeda ka muuqan mayso wa min alghabaawati doqonnimada waxaa ka mid ah an tucadima inaad weynayso jaahilan nin jaahila inaad sharafto lisiqaali malbasihi dharkiisa saafinimadiisa darteeda aad u sharafto ninkaa dhar wanaagsan oo qaba gaari fiicanuu wadaa alla ilahi halla taas jaahilna waaye ninkii doqonnimo waay taa iyo wa rawnaqi raqshihi ee dharkiisa xadhadhiisa quruxdeeda darteeda aad u sharafto ow an tuhiina inaad liiddo muhadaban in la tahiro caalima fii nafsihi naftiisa la tahiray liduruusi bizatihi dharkiisa baaliyowgeeda darteeda aad u liiddo iyo warahati furshihi firaashkiisa dhammaashadiisa darteeda xoolo ma haysto inaad u liiddo taasaa doqonnimo ah wala kam badana wala kam akhii timrayni laba go-oo dhammaad ee mid u saaxiib ee badana hiiba laga baqo lifadlihi liajli fadlihi fadligii dartii looga cabsado wa mufawahilburdayni macawisyadiisa mid la xardhay ee la qurxiyey badana ciiba inta la ceebaynayo lifuxshihi xumaantiisa darteed loo ceebaynayo waida alfataa waidaa lam yaksha hadduusan daboolin alfataa ninkii dhallinyarada aha lam yaksha hadduusan daboolin caaran cayb lam takun ahaan mayso asmaaluhu dharkiisii dhammaadka ahaa ilaa lam takun asmaaluhu ilaa maraaqiya carshihi derajadiisa jananjarteedii unbay noqoni maa in yaduru dhibi maayo alcadbu seefkii qaatica ahaa ma dhibayo kownu qiraabihi maa in yaduru lcadba seefkii qaaicaha ma dhibayo kownu qiraabihi galkiisa ahaanshihi khalaqan mid baaliyoobay uu yahay walaalbaazi shimirka baas la yidhaahdo gorgorka dhibi maayo xaqaaratu cushihi gurigiisa liidnaantiisa ma dhibayso he gorgornimadii ka bixin mayso abyaadani waa xikmad miiran markaa in runtii waxyaabaha lagu ictibaaran qaadan karay ka mid tahay ruuxa inaad ku degdeginoo caydiisa iyo ammaantii midna aadan ku degdegin inaad hubsato waxaa wanaagsan weeye xataa hadduu cay leeyahay inaad asturto markiiba aadan hilfaha u qaadin wax wanaagsan waaye ismac maqal ukhayi walaalyarowgeygiioo wasiyatan dardaaran ismac maqal ukhayi walaalyarowgeygiiyo wasiyatan dardaaran maqal dardaaranka oo min naasixin mid naseexaynaya xaggii ka ahaaday naasixa oo maashaaba aan ku qasin maxdan nusxi nasaaxada tii bar xalacayd minhu naasixa xaggii xaal ay ka ahaatay biqishihii qishkiisi aan ku qasin yacnii qishka khayaanadiisi aan ku qasin waa ka naseexadiiyo laa tacjalan ha degdegin niyohowni biqadiyatin arrin ha ku degdegin arrinka oo mabtuutatin la goynayo la xukminayo fii madxi man ruux ammaantiisa dhexdiisana lagu goynayo lam tablu adigu adan imtixaanin humanka ruuxaadan imtixaaninaa la cayni rabaa cayda ha ku degdegin adiga ama waa la ammaani rabaa ammaanta ha ku degdegin he nin la ammaanay umbaad aragta caalim waa ninkan waa fiican yahay oo maxaa u tira waa fiican yahay dadkoo ammaanayaan arkaad leedahay nacasin ma u haytaa nin la caynayaad aragtay cayd umbaad dhinac ka raacday nina waxaa laga sheegay ilaahow ilaahow cabdisalaama habara habaraa socota markaas waa leeda ilaahu cabdisalaam ilaahu inkaar kugu rid kan cabdisalaamkii laftiisa ka horyimi ma taqaano markaas waxay tiri wuxuu yidhaha eedda cabdisalaam ma taqaanaa adiga ma aqaani hee maxaa u habaari hays dadku wax muu ku yaal weliga waxba ima yeelin maxaa u habaari hays hee dadku habaaraya umbaan maqla kulaha waa iska habaara lacaguu siiye si fiican waabaanuu yidhi ninkaas laa tacjalan ha degdegin biqadiyatin arrin ha ku degdegin arrinka oo mabtuutatin la goynaya fii madxi mar ruux ammaantii dhexday lagu goynayo lam tablu adigu aadan imtixaanin humanka ow khadshihi ama ceebayntiisa lagu goynayo la caynayo waqif istaag alqadiyata arrinta oo fiihi ninkaa dhexdii ku sugan ka istaago waqif istaag alqadiyata arrin istaag fiihi ninkaa dhexdii xaal ay ku sugan tahay ninkaa la ammaanay ama la caynaya arrintiisa ka istaag xataa tajtaniya ilaa ay mu ay ilaa aada muujisato wasfayhi labadiisii tilmaan ammaantiisii iyo xumaantiisii labada inaad kala ogaato weliba fii xaalay ridaahu raadinimadiisa xaaladiisana aad ogaato iyo wabadshiya cadhadiisa xaaladeeda xataa markuu raadli yahay wanaagga ka muuqdo keliya un ha fiirinna markuu caroodo lafteeda ninkaa nin wanaagsan inuu yahay nin tacadi iyo xadgudub samaynaya inuu yahay kala hubso oo wayabiina uu caddaado khullabu barqihi hilaaciisii beenta sheegay min sidqihi runtiisa aad ka ogaato uu ka ogaa ee uu ka muuqdo yacni khulabka waxaa la yidhaahdaa daruur hilaacaysa bigbigle roobna aan keenaynin ninkan quruxdiisa iyo wanaaggiisa iyo hadal wanaaggiisani in afka baarkii uu yahay iyo wax qalbiga ka jira nin fiican inuu yahay inaad kala ogaato bal oo wayabiina uu caddaado khullabu barqihi hilaaciisii been sheegay min sidqihi kiirse runta sheegay ilaa uu u caddaado lishaa'imiina lishaa'imiina kuwii odorosayoo fiirinayay wawabluhu roobkiisii weynaa ilaa uu ka caddaado min tashihi tixtiixiisii uu ka caddaado yacni ninkaan roob weyn muu leeyahay ma tixtiix baa wixiisa ilaa la kala ogaa nin fiican miya nin dhexdhexaadi miya fa hunaaka halkaa in tara haddii aad aragto maa shay yashiinu wax ceebaynayo fawaarihi markaa astur ceeb baad ku aragtay ha sheegsheegin ceebteenni oo astur faraha ka qaada faari- fawaarihii aad dabool oo astur karaman liajli karamin karaamo iyo sharaf aad adigu leedahay darteeda u astur ilaa ceeb walba haddaad faadiso adaaba ku sharaf dhacayaa mogtahay wa in taraa haddii aad aragto maa shay yaziinu qurxinayana fa afshihi faafi dadka u sheegshay aad ninkaa nin fiican waayen waman istaxaqa ninka muto alirtiqaa'a meel sare in la saaro faraqihii saar derajo sare saar waman istaxada ninka riditaan mutana oo derajada in laga qaado la eryo muta fa xudahu rid fii xashihi musqushiisa ku dhex rid yacni meelihiisa gurigiisa ku celi waaye ninkaasi shaqaha u dhiibin waclam waxaad ogaataa hee dahab wax ka fiican miyaa jira ha caradu ku dhex jir oo sidee lagu helayaa waa in la baaraaye la hubsadaaye lasoo baara hee ninkan inuu wanaagsan yahay waa inaad hubsataa hortood baartaa markaa baa la ogaan karaa wanaaggiisa iyo xumadiisa saasuu ujeedaa waclam waxaad ogaataa bianna tibra dahabka tibri waa dahabka inta aan la dhalaalinin ayaa tibri la yidhaahdaa bianna da tibra dahabka khaafin mid qarsoon weeye fii cirqi haraa carrada dhexdeedu ku qarsoon yahay ilaa an yustathaara inta la- laga faago binafshihi baaritaankii ilaa an yustathaara inta laga soo saaro binafshihi faagiddiisa lagu soo saaro lasoo faago wa fadiilatu diinaari shilinka diinaarka ee dahabka laga sameeyey sharaftiisu yadharu waxay ka muuqani siruhaa sirteeda waxay ka muuqani fii xaqihi xoqidiisa markaad xoqdo yaa waxaan dahab inuu yahay aad garani laakiin xaradhan quruxsan ee ku taalla keli intaad fiiriso haddaad tidho "Eh, eh, xaradhan aan arkayaaye alla ilah waa quruxsan yahay." geed in laguu soo qurxiyaa laga yaabaa hodhow xagga markaad la tagto uu geed kugu noqdo khaafin wafadiilatu diinaari diinaarka sharaftii yadharu wuu muuqanay siruhaa sirteeda wuxuu ku muuqanay min xakihi xoqidiisa laa min malaaxati naqshihi xaradhiisa quruxdeeda xaggeeda ka daahiri maayo wa min alghabaawati doqonnimada ayay ka mid tahay an tucadima inaad weynayso jaahilan nin jaahil ah lisiqaali malbasihi dharkiisa saafidnimadiisa darteeda aad u weynayso ninkaan dhar cadcad uu qabaa quruxsan jaahilna waayo iyo wa rawnaqi raqshihi xaradhiisa yaabgelinteeda darteeda aad u weynayso quruxdeeda ow an tuhiina ama inaad liiddo muhadaban nin la dahirayoo caalima fii nafsihi naftiisa dhexdeeda lagu dahirayoo caalima inaad liiddo liduruusi liduruusi bizatihi dharkiisa baaliyowgiisa dartiisa aad u liiddo iyo warahati furshihi firaashkiisa dhammaashadiisa darteeda aad u liiddo guriga uu ku hoyanaya liidana dharka uu qabaa foolxunba ninkii inaad xaqirto caalimna waaye ninkan taas doqonnimo wey wala kam akhii timrayni laba go-oo baaliyoobay walaalkooda badana hiiba inta laga boqo lifadlihi liajli fadlihi sharaftiisa darteed caalimnimadiisa darteed hee koo labadoo maroo dhammaada iska qabo callaamo waaye adoo darsi akhrinayu kusoo ag fadhiistay kitaabkaa kaa kala lumayaaba xabadihiiba ee walba wax weyn ma adag haynine maxaa dhacay hee caalim baa ku ag fadhiya marka beenaad sheegtay inuu yidhahdaad ka baqi waaye ee dharwan wanaagsan koo qaboo jaahilena dan lagama leh saasuu soo wadaa macnihii waaba waxaa la yidhi minhaaja nin akrinaya ma ogtahay ee kitaabulbayc wakaaluu waday koo duub weyn oo tusbax weynaa soo ag fadhiisto minhaajka inuu xifdisan yahay ay u yar eg tahay ileen weligiiba minhaaj meel lagu hayo ma arag walow iddaca radda calaa rasuuli lmuwakil wa ankara rasuulu sudiqa rasuulu ayuu akhriyey rasuul rasuushanba hadduu maqlay duubweyne wuxuu maleeyay nabiyullaahi maxamed in laga sheekayna sala allahu calayhi kulaha aawey hee sharaftaa ka dhacday waa taa taasuu ku wadaa wala kam akhii timrayni laba go-oo dhammaad ah saaxiibkooda badana wala kam akhii timrayni laba go-oo dhammaad ah walaalkooda badana hiba inta laga baqo lifadlihi liajli fadlihi sharaftiisa darteeda looga haybaysto wamafawahi wa mufawahilburdayni macawisyadiisa labadiisa maryood mid la qurxiyoo la xardhay ciiba inta la ceebeeyo badanaa lifuxshii liajli fuxshii xumaantiisa darteeda kaas khayr ma lehe naga dhaafa laleeyahay maxaa dhacay dhar quruxsan buuba qabaaye maxaad u cayn hays hee faaxish waay nin xun wey wyd ya wamfawafi wamfawi wamufawafi soo maahan oo laba fa saxiix waay anaa khalday wamufawafilburdayli labadiisa macawismida la xardhay xardha loo sameeyey ciiba inta la ceebeeyey badanaa lifuxshi laajli fuxshi xumaantiisa darteed waida alfataa waidaa lam yaksha hadduusan daboolin alfataa wiilka dhallinyarada ah lam yaksha hadduusan daboolin caaran ceeb wax ceeb iyo ciyaala suuqnimo haddaan lagu ogeyn lam takun ahaani mayso asmaaluhu dharkiisa dhammaadka ahaa ilaa maraaqiya carshihi carshi darajadu u wadaa maraaqina waa sallaankii jaranjartii wey ilaa maraaqiya carshihi darajadiisa jaranjarteedii u wey dharkan xunxunee uu qabeen liita jaranjaruu ku fuurihaayoo darajuu ku gaarihay hadduusan ninkaan ciyaala suuq iyo nin xunba uusan ahayn saasuu ujeedaa maa in yaduru dhibi maayo alcadba seefka kownu qiraabihi galkiisa ahaanshihii khalaqan mid baaliyoobay seef khataraad wadataa laakiin galkaa ka dhammaaday hee seefka ma ceebaysan yahay maya qaadic waa fiican yahay walaalbaazi gorgorka baaska bahalka la yihahda shimbiraha dilo dhibi mayso xaqaaratu cushihi buulkiisa xaqirnidiisa qolku ka soo baxaa liita hee baasnimadii miyay ka saari uma maa catama ma nagaanin odaygii anistowqafa inuu joojis dalbay almallaaxa kii doonta waday oo wasaciidda uu ka degay mina safiinati doonidii oo wasaxa uu tagay fanadima wuu nidaamooday kullun mid la arko oo minaa annaga naga mid a calaa maa shay ayuu ka nidaamooday farrada degdegay min fii daatii daatadii ku degdegay wa aqdaa wuxuu laabay jafnahu xiribtiisa ayuu calaa qadaalihi qadaatihi qoridaafkiisa ku laabay wa tacaahadnaa waxaan ku ballannay calaa allaa naxtaqira inaanan liidin shaqsan ruux lirahaathati burudihi macawistiisa baaliyowgeeda darteeda inaanan u liidin wa anlaa nasdariya inaanan xaqirinoon liidin sayfan sayf seefka oo makhbuu'an la qariyey fii qimdihi galkiisa lagu qariye mar dambe inaanan liidin gulaha uma maa catama ma uusan kadib dhicin anistowqafa inuu joojis dalbay almallaaxa kii doonta waday uu ka joojis dalbay oo wasacidda uu ka degay mina safiinati doonnidii uu ka degay oo wasaaxa uu socday fa nadima wuu nidaamooday kullun mid kasta oo minaa annaga naga mid ah calaa maa shay ayuu ka nidaamooday farrada degdegay fii daatii odayga daatadii ku degdegay caydi aan cayne iyo harkiisa aan cuslaysanna iyo waxaasi wa aqdaa wuu laabay mid kastoo annaga naga mid ah jafnahu xiribtiisibuu calaa kadaatii qoridaafkiisii ku laabay yacni qoridaafaa isha kaaga jira markaasaa isha laabtay xanuun meesha ugu darayd waayo xanuunkii aan ku sabarnu ujeedaa odaygiina faaruqi caalimka ahaa waa isaga sabarnaysee yeelaynaa wa tacaahadnaa waxaan ku ballannay calaa an naxtaqira inaanan liidin shaqsan ruux lirahaathati burdihi macawistiisa dhammaanshaheeda darteeda aanan u liidin wa anlaa nasdariya inaanan xaqirin sayfan sayf seefta oo makhbuu'an la qariyey fii qimdihi galkiisa lagu qariyey inaanan xaqirin wallah aclam sala allah waslm wbarak ala nabina